Dadka magaalada ayaa iibsanaya khudaarta in ka badan intii ay iibsan jireen Ramadaanka ka hor. Qaar ka mid ah ganacsatada suuqa khudaarta Beledweyne ayaa waxay ka waramayaan noocyada khudaarta ee sare u kaca ku yimid iyo sababaha keenay.
qaraha iyo badfiiq maasha allah beerka sare kacay leeyihiin qaraha maxay heertay laba doolar birmadiisa suguntada hal doolar iyo bar Een, saddex- maxay heertay dhibic sagaal dhibic sideed adiga horta sidii hore wuu ka fiican yahay horta tiiqa bisayl kii tobanka sinti la gedi jiray labaatan sinti labaatan shan sinti uu bargamari hayaa kii la raraya nus doolar aa berga lagu raray marka maasha allah waa barandhadoo kale waxaan gedi jirnay dhibic shan maanta waxay noo maraysaa dhibic toddobo wuxuu ku daray waxbay noogu darta annaga markaasaana wax ka helnaabo marka barandhada shan kiilo toban kiilo waa la qaadahayaa maanta oo kale shalay wixii maanta eh waa la qaadahayaa basasha sidoo kale maasha allah wax weyn inuu suuqa berga iyo shalay iska bedelay waxaan ka shaqeeyaa suuqa khudaarta khudaarta marka qiimaheeda sidii hore ma hadda xoogaa isbeddelaa jiraa sida hadda batiiqa oo kaleento batiiqa ol waxaa la gudi jiray xabadkii toban iyo shan sinti iyo labaatan sinti maanta laakiin dhibic afar waa marka sida hadda khudaarta hadda noocyadeeda kale sida mooska oo kale isagana wuxuu ahaan jiray kiintaalkii wuxuu ahaan jiray een, afartan iyo laba doolar meelahaas oo ay hadda laakiin maanta konton uu maraya qaraha waxaa waaye wax isbeddel ma laha waa sidiisii hore aad ayuu bu soo go-ay qaraha cambahana iyo cariiri ku jiraan magaalada cambo fiican ma yeelaan karkaca waxaa ka keenay micnaha imaatinka ay timid bisha ramadaan ayaa waxaa ka dhashay marka khudaartan isbedesho khudaarta waxaan u dhoofinaa hadda khudaartaan xirayno cawdaaqa loo xiraa gaalkacyo waa loo xiraa iyo gobollada dhexoo dhanaa loo xiraa marka sidaas darteed si oo bishii ramadaanka dadka ay ugu faa'iidaystaan ayaa dalabkii khudaartaa batay sidaas darteed sarkacasaasuu ku yimid in khudaarta ay qaali noqoto aa xiliyada khudaarta oo micnaha bisha ramadaan khudaarta qaali ay noqotaa sababta ay tahay dadkii waxaa waaye xoogoo maciishadii iyo dadkii waxay dareynayeen sida cabitaanka oo kale iyo waxyaalaha la cuno sida hadda batiiqa ka cabitaankiisa oo kaleento mooska cunidiisa oo kaleento sidaas darteed marka saasay qaali ku noqotaa bis Een, aniga waxaan hayaa qudrad waxay iga imaataa magaalada beledweyne baadiyaheeda waxaa ii imaado batiiq sida cambaha sida babaayga iyo qaraha inkastoo maaragta ay kala duwan yahay oo isku qaali ahayn asiga maca Quda- qudrada dhan oo la keenaba waa qaali Sisinta oo sidoo kale loo isticmaalo cabitaan xilliga Ramadaanka loogana maarmo cabitaanada kale ee dibadda ka yimaada ayaa ina sare u kacday suuqyada magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle. Faa'iize Cali Maxamuud waxay ganacsiga sisinta kusoo dhex jirtay in ka badan labaatan sano. Waxay ka waramaysaa waxa xilligan sare u kaca ku keenay.
xamar aa noogala aa nagala soo dalbaday oo nala yiri sisimankaas cabitaanka isoo dira ee, jowhar ah maxay tahay sisinta cabitaanka ee aad hadda oo u gadmoohaysaa oo dadka ay cabitaan u qaatow hayaan hadda kiilada sisinta ee waxaa labaatan iyo sideeda ugu yar soddon iyo laba mida beegbeega ah jowhar ah laan ku iibiyaa xamar uma dira aniga inta laan ku iibiyaa waana koombeeyaa loorloorna waa u iibshaa koombadii waxaan iibiyaa labaatan iyo saddex labaatan iyo laba waxaa ugu badan labaatan iyo afar oo midda oo cabitaanka ah laba kun iyo sideed aan bilaabay ka ganacsiga sisinta wakhtigaas oon u qaadi jiray xamar iyo jowhar aan uga shaqaysan jiray dalab markaas oo qaadi jiray oo shaqadeeda aad ay u fiicneeday haddana ilaa iyo laba kun iyo toban iyo lixdii xoogaa waxay noqotay gaabaa naga galay sisinta waa nagu soo jabtay ee, lacag badanaa ku dhuntay sisin soddon iyo toddoba kun gadneeda ah waxaa la geday toban iyo shan kun calaa kiila waxaa ku dhuntay labaatan iyo labo aa ku dhuntay laakiinse annaka waa u baranay oo lacagtaas iyada leen ka shaqaynay oo ku dhumayso maasha allah alxamdulilah ee, kabacdi waa kasoo kabsanay ee, si ilaa iyo hadda sidii aan ugu dhex jirnaa sisinta Khudaarta ayaa xilliga ay qaaligaroodo waxaa saameyn xoog leh kala kulma dadka danyarta ah ee aanan awoodin inay iibsadaan. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.